إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ikhwaanii fillaah muxaadaradeennu fii hadihi leyla waxay ku saabsan tahay almacaasi wadunuub waxaana ciwaan uga dhignay taxdiiru lmuslimiin min cisyaani rabbi alcaalamiin yacni in looga digo dadka muslimiinta ah inay caasiyaan allihii abuurtay subxaanahu wa tacaala rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu khalqiga u abuuray waa lixikmatin cadiima qof walba oo muslimana arrinkaasi waa og yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuunu abuuray waa licibaadatihi wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay jinni iyo insi uma abuurin ilaa inay icaabudaan maahan ujeeddo kale uma abuurin ka dooni maayo risqi mana ka dalbanaayo inay u quudiyaan maxaa yeele allah asaa huwa arazaaq asigaa wax irsaaqa subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala asagoo addoommadiisa irsaaqaya laakiin asiga risqi ugama baahna ilaahay subxaana wa tacaala inaan cid uga gargaarno nooma abuurin inaan irsaaqno nooma abuurin waxa keliya noo abuuray subxaanahu wa tacaala waxaa waaye licibaadatihi in asiga la caabudo in loo maleeyo adduunka in noola keenay inaan iska noolaano la cuno la cabo la seexdo laiska soo tooso oo qofka u haysta in waxa weeye loo abuuray suda arrinkaas alla wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inay tahay marada gaalada in loo maleeyo koonka dhan ilahay u abuuray lacib iyo baail wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlarda wamaa baynahumaa baaila dalika danu aladiina kafaruu alla wuxuu yidhahda subxaana wa tacaala samaawaadka iyo arlada umaanan abuurin baail maladaas arrinkaasi waa malada gaalada arrintaa gaalada malaysa waa tuhmada ama iyo malada gaalada ama dadka muslimiinta ah waxay ogyihiin ujeeddada rabbi u abuuray subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu koonkaanna keenay wuxuu noo keenay inaan caabudno cibaadadana waxaa ka mid ah in ilaahay la adeeco subxaanahu wa tacaala oo aan la caasin daacatullah ay ugu weyn tahay towxiidullaahi caza wajal in ilaahay la keli yeelo la wahido iyo macaasida alle in laga dheeraado oo ugu weyn yahay ashirku billaahi caza wajalla iyo wixii ka hooseeya ee dunuub ah dadka muslimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u qeybiyey saddex sinfi saddex qaybood dhammaantood waa muslimiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi ومنهم مqتصd ومiنهم saaبq بالkhayرaaت بإdن اللaه allah subxaanaه وataعaلى wuxuu yihi waxaan dhexal siinay kitaabkeenna ama kitaabka waxaan dhexal siinay kuwii aan doorannay kuwa la doortay yaa waay macnaha waa dadka muslimiinta ah markaasuu yidhi alla waxaa ka mid ah mid naftiisa dulmiyey dadka muslimiinta faminhum ظaalimu linafsihi mid naftiisa dulmiyey muxuu ku dulminayaa bimacصiyaة الlahi caزa wajal wuxuu naftiisa ku dulminayaa inuu ilaahay caasiyo subxaanaه وataعaalى waxaa ka mida buu yidhi muqtasid waa mid dhexdhexaysta muqtasidkuna waxay culamada ku fasireen ninka waajibaadka la imaanaya muxaramaadkana ka fogaanaya waa muqtasid ومنهم سابق بالخيرات يكوب خيرات أترتما كوب خيرات أدقدق أترتمنا وضدك لي ماذا واجباتك محرماتك أنا كالليرادة مستحباتك أنا كالدرع معنى سنوينك هي تطوعاتك مستحباتك أي كالدرية سدح لأصل في أيها الأقيبي وحقوفي عن وكوب خيرك أترتما يا ما خيرك أدقدق يا الله ومنهم سابق بالخيرات وحقوحك حق فضلك المقتصد أما ظالم لنفسه ومن عمل صالح أنا سمينيا حمان كدهي حمان يعني صالح عمل صالح أنا وسمينيا لكن هدنا مع ذلك من جانب آخر معاصي وقدرية ظلمها أن الضغمضة أي نفسه ظلمينيان إما إنه قفت الظلمية نفسي سه نفسي ظلمية وحل قوضا إله عاصي سبحانه وتعالى حضر إلهي عاصي سؤول نفسه لا ظلمي إلهي سبحانه وتعالى أضوح أمتي بكتب haddaad ilaahay caasiso aan la maadan dulmin subxaana wa tacaala laakiin waxaad dulmisay oo dembiga aad ka gashay oo dulmiga aad ku samayso waa naftaada wa sababtoo naftaada u qowlan dembiga aad gashay naftaada loo ciqaabayaa yowma alqiyaama ayadaa ku halaagsamaysa dembigaas ama alla subxaana wa tacaala adiga waa kaa deeqsoomaa mana kuu baahna adiga iyo cibaadadaada midna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa dalamuunaa ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنك أنه ميسا ظلم لكن وحي أهايانكم الظلمين نفتولا أنك أنه ما ظلم سوطوا إلهي سبحانه وتعالى أولا كظلم أنه مبلهم بأ دنبي هدان قلنا نفتين وقصون غنايا هدان وناك سمينه نفتين وقصون غنايا إذا هدان وناك سميسان إلهي سبحانه وتعالى وحي أزيادي سأكر بسلامات هذا دنبي قشرة وحال الله كان نقصان سلامات سبحانه وتعالى laakiin labadaba adiga ama haddaad khayr samaysan adiga ku roon tahay haddaad dambi gashan adiga ku daran tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fi hadith qudsi hadith Abi Dharr radiyallahu anhu Imam Muslim uu ku soo saaray fi sahihihi Allah wuxuu yiri ya ibadi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ya ibadi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an habeeniya maalin bawaaqifaysan aniga dhunuubta dhaafe fastaghfiruni أغفر لكم ذنب دافع ويديست أن يدي ذنب دافع إلى أولى الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا هديكين إنسجين يعني كان إذن كوه الرئي إيا متك إذن كوه الضنبايا إيا جنجين إيا إنسجين بهدي آب نقطان قف كان أول تقوى بدن قلبي ضمان haddii aad la mid noqotaan qofka kan dadka kan ugu taqwada badanna qalbigiisa qalbigiisa kale haday quluubtiinu noqoto ilaahay mulkigiisa waxa ku ziyaadiseen lama arko maa zaada dalika fii mulki shay-an arrinkaas wuxuu mulkiga ku ziyaadinaya lama arko khayrkaas iyo wanaaggaas iyo taqwadaas aad la timid aday naftaada anfacaysa wuxuu yidhi alla yaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يعني الله سبحانه وتعالى وحليه أن أدومده يعني تاوحى استثمار لكن الله وحليه سبحانه وتعالى كي إذن كبوه الرئي إيا كان إذن كبوه الضنبية إيا إنس إيا جني هدي أي نغلان كان إذن كبوه فاجسا قلبي أفجر الناس هذا هو النقصان أرنت ملكي وحوك النقصان من ماشي ألا ملكي وحي كان نقصان من يسلام عافظ oo aaway fujuurkii iyo xumaantii la samaynayay aday kugu soo noqon dhibka ugu weyn adigu kusoo gaaray ilaa aakhir alxadiid alla uu yidhi innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa uma uwafiikum iyaaha waa acmaashiinna waa idiin koobaya kadibna idinkaa qof walba waa laga abaalmarinaya waxaa loo dhammaystirayaa wuxuu camal falay faman wajada khayran falyaxmad illaaha waman wajada gayra dalika falaa yalumanna ilaa nafsa qofkii khayr hela ilaahay ha mahdiyo qofkii khayr waxaan ahayn la kulmoo shar ahna يوصل أيدين إلا نفسي سماها هذه مك عذاب الله سبحانه وتعالى أن تم وتعالى وعذا وذنبك أتعد شيء يا أيدين يسا وحا أيدين يسا ونفس هذا إذا نرت وإنا أغانو ذنوب تأجلينو دبك هذا وقصون قرايا وأنك وعدبات أن لن نمد ميل كلنا أن لقى أن لقى آذينين لكن قصون قنيسا نفسنا قصون قنيسا دبك ميل كلنا لقى آذي مايو لكن وحو نقصون قنيسا أنا هو نقصون قنيسا dunuubta waxay leedahay aahaar aada iyo aada u xun waxay leedahay raadad aada iyo aada u liita raadadka ay dunuubtu reebaysa waxaa ka mid ah inay qofka halaagto qofka waa ku halaagsamaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiid ibnu mascuud uu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wa muxaqaraati dunuub waxaan idiin kala digayaa adinka iyo dunuubta kuwooda la xaqiro ee la yaraysto ee la sahlado fainahunna yajtamicna cala arajuli xataa yuhli xataa yuhlikna wuxuu yidhi nebi sala allahu alayh wasalam waxay ku kulmayaan dunuubtaasi qofka waa kuu aruurayaan waa kuu aruurayaan ilaa ay qofka halaagaan oo uu ku halaagsamo nebigu sala allahu alayh wasalam miisaal uu ku miisaaliyey wuxuu ku miisaaliyey ka maali qowmin nazaluu fii ardin qoro dhul degtay qowm socday oo meel degay ninkii saniica ahaa ee wax u samaynayana uu u diray qoryo nebigu sala allah alay slam wuxuu yidhaahday waxaa tegaya midkood fayanطaliqu alrajulu fayaأtii bilcuudi wاrajulu fayaأtii bilcuud nin baa tegaya wuxuu la imaanayaa qoryo qoray buu la imaanaya mid kale qorayuu keenaya mid kale qorayuu keenaya qoryahaas markii laisku keeno meesha maxaa ka imaanaya in dab laga shito nebigu sal slam wuxu yidhi dabkaasay shidanayaan ilaa raashinkii waxay doonayeen ay ku karsadaan dunuubtu waa sidaas oo kale hal dembi oo yaraa sahlanaysaa mid kalaa u tegaaya mid kalaa u tegaya ilaa markii dambe ay bataan kadibna adiga ay ku halaagaan dunuubtoo la yaraystana waa waxyaalaha keenaya qofku inuu ku halaagsamo dembiga haddaad gashaha yaraysanna waxaa la rabaa qofka mu'minka ah dembiga uu galaayo waxaa la rabaa inuu u arko buur oo kale inuu u arko cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu sida imaam bukhaari uu soo saaro wuxuu yidhi ina almumira ina almu'mina layaraa dunuubahu kaأnnahaa fii asli jabalin yakhaafu an taqaca calayh qofka mu'minka ah wuxuu u arkaa buu yidhi dunuubtiisa wuxuu arkaa buu yidhi wax hoos yaal asli jabal macnaha tiir buur hoosteeda wax yaallo oo kale yani qofku inuu ku sugan yahay buur hoosteeda o kale u arkaa ou ka baqaayo inuu kusoo dhaco dembiga ou galay wuxuu leeyahay mid yahay buur ou ka baqaayo in buurtaas ay kusoo dhacdo waa qofka mu'minka ah wuxuu yidhaahda qofka mumi qofka munaafiqa ahna ah ama alfaajir wuxuu yidhi fayaraa dunuubahu kadubaabi waqaca calaa anfihi faqaala haakada fadaara qofka munaafiqa ah ama faajirka ah wuxuu u arkaa buu yidhi dembigiisa duqsi sanka uga degay oo kadibna iska haatiyey oo ka tegey duqsi sanka inta uga degay oo saa iska yidhi kadibna ka haaday oo kale u arka qofka faajirka waa sahlanaya waa la imaanayaa waa iska sii soconaya wuxuuba la mid yahay duqsi sankiisa uu ka kiciyuu la mid yahay taas waa calaamatu lfaajir waxay calaamo u tahay qofka faajirka ah ee ilaahay aan ka baqaynin subxaana wa tacaala ee dunuubta u arkaayo waxyaala sahlan inay la tahay anas ibnu maalik radia allahu canhu wuxuu yidhi innakum latafcaluuna acmaalan hiya adaqu fii acyunikum min ashacri waxaad samaynaysaan buu yidhi acmaal ka yaryar tinta sida adinka aad u aragtaan indhihiinna waxay uga yaryar tahay tinta acmaal waxaad samaynaysaan xagga yaraanta tin hal tin ka yar adinka saad u aragtaan wuxuu yidhaahday wain kunnaa lanacuduhaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama min almuubiqaat waktiga nebigana waxaan ku tiri jirnay inay acmaashaas yihiin kuwa qofka halaagaya zamankii nebiga waxaan u aragnay acmaashaas inay yihiin muhlikaad qofka halaagaya oo baabi'inaya adinkuna waxay idinla taha buu yidhahda tin waa idinkaga yarta tintu waa wax aada u yar tin waa idinkala yaryar taha buu yidhi dunuubta aad gelaysaan taa waxay daliil u tahay in badan in dunuubta la sahladay mar hadday ummada dunuub sahlatana waxay daliil u tahay dadkaasi inay musiiba ku soo food leeda hadduusan alla u naxariisan subxaanahu wa tacaala sababtoo aafaarta dunuubta waxaa ka mid ah dulliyaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu dulleeyaa ka mid ah waxaa ka mid ah in ilaahay uu ku sallido cudurro iyo xanuunno dadka ka hor aan dadka ayaa ka horreeyay aan weligood ku dhicin hadda maanta waxaa la maaqlaa soomaa cudurro kala duwan oo sanadba sanadka ka dambeeya laleeyahay cuduraa soo baxay daawana looma haayo xaggee ka timid nebigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa min aahaari dunuubi waalmacaasi waa dunuubta iyo macaasida raadka ay reebayaanay ka mid tahay alimaam ibnu maaja raximah ullah min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu wuxuu yidhi cabdullaahi kuntu caashira casharati kuntu caashira casharati rahtin min almuhaajiriin waxaan ahaa buu yidhi toban midkii tobaneeya oo muhaajiriinta ka mida yani midkii tobanaad oo muhaajiriin ka mid ayaan ahaa markaasaa nebiga nugu soo baxay buu yidhi sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi yaa macshara almuhaajiriin khamsun acuudu billaahi an tudrikuuhunna shan khamsu khisaalin shan arrimood allaan ka magangelayaa buu yidhi inaad soo gaartaan oo aada haleeshaan waktigay dhacayaan wuxuu yidhaahdee maa daharat alfaaxishatu fii qowmin xataa aclamuu biha ila ibtuluu bialawaaciini wاlأwjaaci alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow wuxuu yidhi nebigu salى اllahu عalayه wasalam qolo ma daahirta dhexdooda faaxisho ma daahirto ilaa ay iclaansadaan faaxishadii iyo xumaantii zinadii liwaadkii fawaaxishtii kale khamradii oo la cabo bannaanka lama istaagaan oo ma muujisaan ilaa hadday sidaa sameeyaan waxaa lagu imtixaamaa oo ilaahay ku ebteleeyaa dawaaciin yacni cudurro daacuunyo iyo gaajooyin aan dhicin dadka ayaga ka horreeyo waktiga ay joogeen dadka hore kuma dhicin cudurro ilaahay wuxuu ku sallidayaa dadka ayaga ka horreeyo aanan asiibin oo ku dhicin alla wuxuu ku sallidayaa abaaro iyo gaajo dadka ayaga ka horreeya aan asiibin waa qolooyinka zinada iyo faaxishadu ay ku dhex kaaftowdaan arrintaasa waa arrin xaasil ah fil caalam aad iyo aadna loo dareemayo sababteedana waxaa waye waa fawaaxista iyo dunuubka waxba maraad ka soo baxaya mar la yidhaha aadis waxa la yidhaahdaa jira xagguu ka yimid wuxuu ka yimid waa min azina waa zinada faaftay wa lidaalika waxaa lagu siinayaa dadka waxaa la siinayaa bahallo xun oo la leeyahay iskaaga ilaali macnaha waxaa waye zinaysan rasmiya waa zinaysan rasmiya waxay kodhamka dhahaan dadka la siinayo waa faaxishadii oo la rabo in dib in lagugu celiyo maadaama aad uga baqday cudurka dartiis haddaad ilahay darti uga baqi wey dad badan ilaahay ayagun ka baqayna waxaa ka celiyay cudurradaas markaasa waxaa laleeyahay haka noqonine waxaan isticmaal waa masaa'ibka jirtay jiray ka mid tahay tan labaad ama khaslada labaad nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhahda wamaa naqasa qowmun fi lmikyaali waalmiisaani ila btuluu biاsiniina waalqaxd yacni qolo wuxuu yidhahda ma nuqsaamiyaan baagga iyo miisaanka ilaa ayagana waxaa lagu ebteleeyaa abaaro ilahay abaaro ku ebtelaynaya wa shiddati اlmu'na iyo xaajo iyo dan fara badan iyo wa jawri sulطaani iyo sulطaanka xadgudubkiisa iyo dulmigiisa ayuu ilaahay ku ebtelaynaya waa qolada baagga iyo miisaanka nuqsaamis ayagana ibtilaagaasa haysanayo qabsanaya وما منع qوم زكاة أموaaلهم إلا منعوا القطر من السماء wuxuu yihi نبgu عليه الصلاaةu وaسلاaم qolo ma diidaan inay bixiyaan kda n hantidooda زakada lagu leeyahay ilaa waxaa loo diidaa dhibicda roobka ayaa ilahay u diidaa subحaanaه وaتaعaaلى falowلa البahaaئimu lam ينdarوu haddaysan xoolaha jiri lahayn ilaahay maba roobe roobba ma siiyaan alla subحaanaه وaتaعaaلى waxa roobka loogu keenaya waa xoolaha iyo bahaa'imka jira darteed oo wax dembiya aan lahayn ayuu ilaahay subxaana wa tacaala roobka u keen ilaa haddaysan ayaga jiri lahayn alla subxaana wa tacaala dhibic roob oo u diidi lahaa qoomka waxaa weeye zakada diidaya wamaa kafara qowmun alcahd qoom kama baxaan ballan ay dad la galaan ilaa alla subxaana wa tacaala wuxuu ku ilaa sallata allaahu calayhim caduwan min hayrihim ilaa alla wuxuu ku sallidaa cadow aan ayaga ahayn oo ka baxsan faya'khuduuna bacda maa faya'khuduuna bacda maa fii aydiihim waxay ka qaadanayaan waxay haysteen qaar ka mid a alla wuxuu ku sallidayaa cadow khaarijka ah oo ka baxsan ayaga ayuu alla ku sallidaya subxaana wa tacaala ilaa ay ka qaataan waxay haysteen wax ka mid ah waa qolada cahdiga iyo ballamada ka baxda w waa qolada cahdiga iyo ballamada ka baxda tan u dambaysa nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi wamaa lam tacmal a'immatuhum bikitaab illaah ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum haddaysan a'imadooda ama madaxdooda aysan ku xukumin kitaabka alla subxaana wa tacaala iyo waxa alla uu soo dejiyey ilaa alla wuxuu yeelaa dagaal iyo dhibaato alla wuxuu yeelaa baynu waa khamsa khisaal sooma shantaas qasladood nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasaslam ilaahan ka magangelaya inaad haleeshaan santa shantaas muhaajiriintu ku leey tobankaa nin ee muhaajiriinta ah ee uu ka mid ahaa cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu tobankaa markaa dib u raacda waa macaasi wa tobanka dhibaataba ee nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa sababaya waa adunuub waa dunuubta dunuubta waxyaalaha ay qofka u sababayso waxaa ka mid a ama qofka mu'minka ah waxay u sababaysaa sawaad اlqalbi in qalbigiisu madoobaado dunuubta waa cudur qalbiga ku dhacay cudurkaas qalbiga ku dhacaayana daawo ma laha ilaa ilahay inaa uga toobad keenta maana subxaana wa tacaala qalbiga hadduu jiradana taas waxa waye waa digniin halaagwa waa halaaga kugu soo socda hadduusan ilaahay kugu gargaarin subxaana wa tacala usan ku waafajin inaa ilahay uga toobad keento nebigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi xadiid abi hurayra uu soo saaray imaamu axmed raximah llah fii musnadihi waana xadiid صaxiix ah nebiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhaahday idaa adnaba almu'minu denban nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa addoonka hadduu sameeyo dembi hadduu dembi la yimaado waxaa qalbigiisa lagu qorayaa ama lagu dhibcaynayaa dhibic madow faidaa taaba wanazaca wastakfara suqila qalbuhu haddii uu toobad keeno uu dembiga ka dhex baxo oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso qalbigiisa waa laga nadiifiyaa dhibicdaas dhibcaas waa laga tiraya waidaa caada hadduu dembigu u noqdona nukita fii qalbihi nuktatu sawda qalbigiisa waxaa la saarayaa dhibic madow dhibic madow aa la saaraya markaasuu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam wadalika araan alladii dakarahu allahu caza wajalla kaasna waa raankii alla qur'aanka uu ku sheegay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun aayaddaasoo soo qaatay nebigu sal alla alay slam raanka qur'aanka lagu sheega ee qalbiga koraya waa dunuubtaasoo badatay xadiid kale nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay dembiga markay fitantu ka qaalib noqoto iyo dunuubta in dhibic madow lagu dhibcaynayo haddana dembi kale hadduu galo ama fidnada u zaa'ida dhibic kale ilaa qalbigaas uu yahay mid madoobaada laa yariu laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushriba min hawaah saasuu qalbigaas ku sifeeyey nebigu sala allahu alay slam macruuf iyo wanaagna ma yaqaano munkirna ma ink munkarna ma inkiraayo qalbigaas ilaa wixii hawadiisa laga siiya maayo wixii naftiisu jecesha qalbigaas wuxuu noqonayaa qalbi meyit ah oo dhintay qalbigu mar hadduu dhintana waa dhibaato aad iyo aad u weyn qofkaasi qalbigiisa wax khushuuca yeelan maayo qur'aanka haddii lagu dul akriyo laa yatadakar ma waansamayo sifaat lmu'miniin ma soo gelayo mu'miniinta haddii qur'aanka la akriyo alla wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala in qulubtooda ay gelgelanayso oo ilaahay ay ka baqayaan qalbiga meyidka ma laha dareenkaas wuxuu la mid yahay qof dhintay qof dhintay dhaawac ma dareemaya iyo xanuun may waxba dareemi maayo hadduu mar meyid yahay qalbiga meyidka waa saas oo kale wax uu dareemayo lama arko munkarna ma yaqaan macruufna ma yaqaan ilaa wixii hawadiisa jeclaata waxaasaa diin u ah wixii hawadiisa jeclaataa diin u ah wixii hawadiisa jeclaatuu samaynayaa qalbigaasna wax xayaata ee wax nolol uma harsan maxaa sabab u ah qalbiga inay heer heerkaas uu gaaro waa addunuub dembigu marka hadduu bato ou ziyaado ou koro qofkana qalbigiisa uusan ilaalin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ibtilaynayaa in qalbigiisa uu markii dambe madoobaado heer uu gaaro inuu waxba gala garo waayo dunuubta marka quluubta waxay u baahan yahin walaalayaa in la ilaaliyo inaan quluubta ilaalino dadka sida caadada ah hadduu qofka caawa madaxa xanuuno wuxuu le waa jirana waxaa laga yaabaa inuu kaniini raadsado asoon balaayo aan qabin oo iska roya xogaa madax xanuun yaraa haya wuxuu leeyahay jiraa ay haysta haddii meefeeraha xanuun wuxuu leeyahay taktar waa inaan aado laakiin qalbigiisa kama warhaayo jirkiisa waa ilaalina haddii xoogaa uu baaba'o wuxuu leeyahay anta miisaankeyga waa nuqsaan waa ismiisaama wuxuu leeyahy miisaankeyga naqsiyaa ku jira aawa qalbiga qalbigaa ka muhiimsan waxaas haddii cudurro kugu dhacaan waxa ugu dambeeya ku asiibaayo waa inaad dhimato waay geeriduna waa waxa loo joogo qofaan dhimanaynin malaha laakiin hadduu qalbigaaga dhinto adduunya aakhiraba waa kaaga dhammaatay ilaahay subxaana wa tacaala adduunya aakhiraba yacni naxariista alla subxaana wa tacaala waa kuu caroonayaa fi dunya waalaakhira khayrna gaari maysid wanaag iyo horumarna gaari maysid laa fi dunya walaa fi laakhira waxaana xaqiiqo ah qofka mar walbuu dembi galo qalbigiisa ciriiriyaa galaaya sababtoo iimaankiisa hoosu dhacaaya dunuubtu waxyaalahay sababto waxaa ka mida nuqsaanu liimaan iimaankaaga hoos u degaaya mar walba oo aad dembi gasho iimaankaaga hoos usii socdo arrintaasna waa arrin aad iyo aad loo dareemi karo qofka markuu qur'aanka akrinaayo ku tadaburi jiray hadduu muddo marka ka soo wareegato qur'aan akriyo waxaa laga yaabaa inuusan sidii hore uu tadaburaynin wuxuu dareemayaa isbeddel waa inuu iska gaaro marka waa inuu iska gaaro wuxuu dareemayaa asagoo waajibaadka sahlanaya qofkaasina khataruu ku jira waa inuu daaweeyo qalbigiisa qalbigiisa waxa ugu weyne lagu daaweyn karana cilaajkiisu waa alqur'aan wasunna qur'aanka kariimka ah in la akriyo in lagu tadaburo in lagu camal falo iyo sunada nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii dembiyahu galana ilaahay uga toobad keeno subxaana wa tacaala daawo kale malaha oo aan taa ahayn macaasida waxyaalaha dadka ay dhexalsiiso waxaa ka mid ah dulli inay dulloobaan istiqaamadu waa cizo iyo sharaf macaasiduna waa dulli iyo liidnaan wa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wajucila wajucila dillu wasagaaru calaa man khaalafa amrii dulli iyo liidnaan waxaa dushiisa la saaray qofkii amarkayga khilaafay dulli iyo liidnaan waxay saaran tahay ciddii nebi maxamed khilaafay sala allahu calayhi wasalama nebigaba khilaafkiisuna hadda waa macaasi xadiid ibnu cumar oo imaam imaamu axmedna uu soo saaray raximahu llah wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalama idaa tabaayactum bilciina beeca la yidhahdo baycu lciina haddii aad ku mubaayacotaan ood macnaha ku ganacsataan waa noocun min arriba ciinadu waadnabtum wa akhadtum adnaaba albaqari dhagaha lo-dana aad qabataan adinkoo beeraha markaa ku falanaya wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wa taraktum aljihaada fii sabiili illaahi سلط الله عليكم دلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم إلهي وحو إذن قصة لذا يا دلي ألا أوسى إذن كسيبين إلى أم غتان دينتين وحي كرو معاصيد صوابيسا ليدنان هي ضعف أمام الأعداء إن لا ضعيفه وحي تارا أن لوهين أود أي صلاحين دفت مسلمين تا إلا أود أغوين أي دفت مسلمين تهلا وقوة الإيمان وأود إيمانك awooddaas iimaankana waa daciifaysaa hooseen u dhacaysaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala la caasiyo nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi tadaaca calaykum alumam kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatihaa ummadaha ayaa iskugu kiin yeeranaya sida dadka xeerada wax ku cuna ay iskugu yeertaan xeerada marka raashin loo soo saaro qof walba jaani uu ka soo galaa sababmaa dad gaajaysan haddii loogu yeero xeeradaas nin walba waxbuu ka cunaaya waa lagu soo yani dhan walbaa laga soo gelaya saasoo kale ummaduhu iskugu kin yeeranayaan oo dhan walba idinkaaga imaanaya ummadaha la sheegaana de waa ummatlkufri dhan walba idinkaaga imaanaya waxay yidhaahdeen saxaabadu naxnu fii qilatin yowmaidin yaa rasuul allah rasuulka ilaahay anagu maalinkaas ma yarnahay min qila iyo yaraan mi xaggeeda miyaana laga soo galay sidee ugu soo dhiirteen cadowga inay dhan walba nooga yimaadaan oo sidaa noola hareereeyo ma yarnahay maalinkaas ma cadadkeenna iyo tiradeenna yar nabiga sal la ala slam wuxuu yidhahda laa antum yowmaidin kaiir inaad yartihiin iska dhaafe maalinkaas aad iyo aada u badantihin dad badanaad tihiin walaakinakum gusaaun ka gusaai sayli laakiin waxaad tihiin gusaa waxaad tihiin qashin sida qashinka daadka oo wada oo kale daadka markuu waadiga ama daadka uu socdo waxa waye qashina iyo geedaa dhex yaaca soo ma qashinkaasoo kale ayaa tihiin buu yidhi maalinkaas laakiin tira idinkuma yaro ينزع المهابة من قلوب أعدائكم هيبدا أيا وحا لغا سيبيا عدو من قلوبتهم دك أعدادينا قلوبتهم وحا لغا سيبيا إن إذن كهيبيستان الله قلبي إنه كتوريا الوهن والضعف يعني الإذنان هي ضعف أيا إلهي قلبي إنه كريا سبحانه وتعالى ما سببها الذنوب وحا سببها هو الذنوب هي معاصرة معاصرة هي ذنوبته وسبب الهزيمة وسبب qofka uu ku jabaayo fi dunya walaaakhira haziimay sabab u tahay waxaa la wada og yahay gaswatu uxud nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibadiis in laga dilay toddobaatan waxa u sababay arrinkaas inay dhacdana waa hal khata waa halgab oo ka dhacay saxaabada qaar ka mid ah cabdullaahi ibni xunayn radia allahu canhu cabdullaahi ibni jubayr radia allahu canhu iyo raggii la socday raggii la socday ee rumaadda ahaa ee nebiga sala allahu alay wasalam jiha uu aadiyo wuxuu ku yidhi jihadaas ha ka soo tegina halkaa ha ka soo tegina haddaad aragtaan annagoo na laga adkaada ama annagoo adkaana midna ha soo dhaqaaqina markay arkeen mushrikiintoo cararay ayay yidhaahdeen alghaniimata alghaniima cabdullaahi radia allahu canhu saxaabigii markaa amiirka u ahaa waa xasuusiyey wuxuu ku yidhi war nebiga sala allahu alay wasalam ballantiina ballantiisii xasuusta oo aynadan soo dhaqaaqina markaasi waxay u maleeyeen cadowgu inay jabeen oo aysan soo noqonaynin saas darteed waxay dhaheen dadku waxay haniimaysanayaan annaguna aan dhinaceenna ka raacno way ka soo tageen meeshii muslimiinta waxaa laga soo galay min tilka aljiha nebiga sala allahu alayh wasalamna waa sii la dhaawacay oo dhaawac gaaray saxaabadiisa toddobaatan laga dilay alla subxaana wa tacaala arrinkaasna waa ka warramay fi lqur'aan ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum ashayطaanu bibacdi maa kasabuu alla saasuu yidhi subxaana wa tacaala kuwa cararay maalinkii ay kulmeen labada kooxood oo mushrikiinta iyo muslimiinta markay kulmeen kuba cararay waxaa simbiririxiye dadkaas oo sibxiyo waa shayaan wuxuuna ku sibxiye waxa waay bibacdi maa kasaba waxa ay kasbadeen qaar ka mid a waxay kasbadeen maxay ahayd waxay ahayd in halkaas lasoo baneeyey in amarka nebiga sala allahu calayhi wasalama fii haadihi almas'ala ay khilaafeen arrintaas ku saabsan keliyihii jihadaas khilaafna umaysan qasdine waxay ka ahayd un mar hadday noqdeen soo mar hadday jabeen soo noqon maayaan waa tageen saas darteed waxaa waaye adinkuna dhinaca dadka ka raaco wax ka qanimaysa laakiin arrintaas saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay u noqotay darsi saxaabada ridwaanullaahi calayhim mukhaalafadaas waxay u noqotay darsi ay ku cibro qaataan الله سبحانه وتعالى وحير في آية أخرى أسوق زودا كهلي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم markay musiiba idinku dhacday musiibadaas oo mid ah iyada laba jibaarkeeda hore aad ugu dhigteen mushrikiinta waa yowma badrin oo la tilmaamaya waxaad leedihiin xaggay nooga timid musiibada qultum waxaad tidhaahdeen anna haada yacni dhibkaan iyo jabkaan xagguu naga soo gaaray jawaabtu maxay noqotay waxaad tidhahdeen nebi maxamed oo huwa min cindi anfusikum jabku iyo dhibaatadu waxay idinkaaga timid waa xagga naftiinna cidaa ku eedaynaysaan laba arag sababto adinkaa khata galay adinkaa nebiga sala allahu alay slam meeshuu idin aadiyey ka soo tegey halkaas qisadaas waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya dadka qaar hadday dunuub galaan ama khata uu ka dhaco ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa ama alla subxaana wa tacaala ibtilaagiisa uu yimaado dadka dhan waa caminaysaa kii qaladka sameeyey iyo midkaan samaynin intaba waa saamaynaysaa waاtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa alla wuxuu le iska ilaaliya fitno aanan asiibaynin kuwa dulmiga sameeya gaar ahaan hadday mar dhacdo waa wada caminaysaa hadda raggaa jihadaas la aadiyey rag kooban ay ahaayeen konton ninay ahaayeen ragga meesha ka soo tegey laakiin dhibaatada dhacday ma kontonkaas keliya ku dhacday maye jamiicu saxaaba ridwaan ullahi calayhim waa saamaysa marka mar haddii khata iyo gafku ay dhacaan oo ciqaab rabbisi yimaado subxaana wa tacaala dadka dhan waa saamaynaysa dhibkaasi qof walba waa saamaynaya dunuubta waa sabab min asbaabi dukhuuli الnaar waa waxyaalaha naarta lagu galo dunuubtaa ka mid ah waxay kaloo dunuubtu ay aasaas u tahay cadaabu اqabri qofka dembiga uu galayo waxaa laga yaabaa inuu ku muto in qabrigiisa lagu ciqaabo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uusan unaxariisan xadiid ibn cabaas radi allahu canhu imaam اbukhaari iyo muslim labaduba ay soo saareen wuxuu yidhi mara nabiyu salى اllahu عalayhi wasalama biqabrayni faqaala inahumaa layucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir nebigu sal allahu alay slam wuxuu yidhahda labadan qabri waa la cadaabayaa wax weynna lagu cadaabi maayo wax weyn lagu cadaabi maayo say ayaga u arkaan macnuhu xadiidka waa saas dembigu waa weyn yahy dembigay galeen dembi yar ma aha laakiin ayaga siday la ahayd lagu cadaabi maayo wax ayaga marka hore la weynaa inay sidaa xadiidku macnihiisa yahaana waxaa tusinaya riwaayad kale oo nebigu sala allah alay slam yidhi balaa innahu lakabiir markuu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiir ayuu yidhi balaa innahu lakabiir waa dembi weyn laakiin ayagu lama weyneyn ayagu umaysan arkayn dembi weyn labadaa dembi labadaa nin ee la cadaabayo maxay tahay dunuubta lagu cadaabayo nebigu sal l slam wuxuu yidhi amaa axaduhumaa fakaana laa yastafiru min albawli amaa labadaa nin midkood iskama asturi jirin kaadida hadduu kaadinayo kaadida iskama asturi jirine wuxuu ahaa nin kaadida isku firdhiyo iska dhowrin kaas wuxuu ku mutay cadaab sidaas waa cadaabu lqabri qabrigaa lagu cadaabaya dembigaas awgeed وأmا الآakر فakaana yمشي بالنميمة أmا midka kale wuxuu u soco jiray oo ku dadaali jiray inuu dadka isku diro نمiimada waxay culammadu ku tacriifiyeen waa نqل الكalاami عalى وجه الإfsاad hadal in la nqliyo loona nqliyo weji iyo qaab la iskugu diraayo labadaas qofoo la fasahaadinayo qofkaan hadalka raraya ee ninkaan inta hadal ka qaada ninka kale u geynaayo ujeedadiisa marka horeba waxay tahay inuu labadaas qof iska hor keeno kanuu hadalka qaadaya kanuu u geynayaa kan wuxuu ku jawaabana waa soo qaadaya kii kalu u geynaya halkaasna wuxuu sababayaa inuu dhex dhigo labada qof ee muslimiinta shaxnaa iyo cadaawad inuu dhex dhigo qofkaasi waxa waaye wuxuu ka shaqeeyey fidno weyn uu ka shaqeeyey qofkaasi wuxuu ka mid yahay min jundi ibliis ibliis u aadeeyey u shaqeeyey qofka marka waxaa samaynaya waxa waaye wuxuu ku muta asigana cadaabu ku muta kan labaad marka namiimu u soco jirayo wuxuu ahaa nin dadka isku dira hammaadin mashaa'in binamiim alla saasuu ku sifeeyey subxaana wa tacaala bacdu kufaar inay yihiin kuwa daddurid badan u socod badan inay dadka isku diraan maanta o dhan waa wareegayaa wuxuu u wareegayaa inuu dadka isku diro hebelaa sidaa ku yidhi kan kalena waa ka soo qaadaya asaga wuxuu yani kan kalena hadal ka soo qaada wixii jawaab ah ayuu ninka kale u keenayaa saasuuna kuga sahaadinaya labadaas nin labadaa dembi ay galeen dartood ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu cadaabay fi lqabri cadaabuqabriyaa ku socda nebiga sala allah alay slam u sheegay nebiga alayh salatu salam marka laan yar oo geetimir inta soo qaado kala jeexay ayuu qabrina mid suray qabriga kalena mid kale u suray markaasuu yidhi lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasa waxaa laga yaabaa in cadaabka looga khafiifiyo intaysan qallalin labadaa yani caleemaha intaysan qallalin waxaa laga yaabaa in cadaabka looga khafiifiyo laakiin ficilkaasi nebigu ku gaar yahay sala allahu calayhi wasalam maaha in adigu leedaha laba qabrian anigu caleema suraaya inta soo qaatalaan adigu shaqo kuma lihi taas sababtoo ah nebiga calayh isalaatu wasalaam waa la ogeysiiyey bilwaxyi in labadaan qof la cadaabayo adiga yaa ku ogeysiyey in la cadaabayo markaad caleemaha suraysa midda kale nebigu waxaa kaloo la ogeysiiyey bilwaxyi in laga khafiifinayo cadaabka lacalahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasa adiga yaa ku ogeysiyey in cadaab looga khafiifinayo ficilkaas nebigu gaar ku yahay sala allahu calayhi wasalam waa arrin nebiga ku gaara xadiidka wuxuu tusinayaa marka namiimada iyo kaadida oon la iska dhowrin inay ka mid tahay min asbaabi cadaabi ilqabri nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa caado u ahayd saxaabadiisa inuu weydii jiru ku dhihi jiray maxaa ku riyootaan yacni nin walba wuxuu ku riyoodo ayuu nebigu uga qisoo jiray sala allahu calayh wasalam maalinkii dambe u weydiiyey markuu qof u jawaabi waayey ayuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam xala aniga waxaa ii yimid buu yidhi laba nin laba ninaa ii yimaadeen markaasi ay dhaheen inaliq inaliq yacni nakaxee faintalaqa bi labadaas nin wuxuu yidhi waa ila tageen ilaa aan dul tagna nin nin dul taagan nin waa jiifaa mid kalena waa dul taagan yahay wuxuu yidhi dhagaxu inta soo qaato ayuu madaxa uga dhufanaya dhagaxii aan ka gadoomo oo markuu ka yani ka dildiloomo qofkii dushiisa aw halkaasoo kale uu ku dhaco ninkii dhagaxii u dooranaya kii madaxa dhankaa waa ka dumaya markuu madaxii dhankaa ka dumo ka burburo ninkii dhagaxii soo qaadanaya intuu dhagaxa soo wataa ninkii meesha u fiicnaanaysa intuu dhagaxa soo wato ayaa meeshii caafimaadaysa meesha waa biskoonaysa intuu soo socda caadi kusoo noqonaysa haddana mar labaad uu ku dhufanaya saasuu ku wada nebigu sal slam waxaa yidhi buu yidhi maa haada war ninkaan muxuu yahay markaasay ugu dhehen buu yidhi inaliq inaliq soco adiga hadda lagaaga jawaaba maayo soco waa soconna buu yidhi haddana waxaan dul tagnay nin jiifa ninna uu dul taagan yahay ninka dul taaganna uu maqas haysto yacni bahal birow halkaa ka gelinayaa daanka ilaa jeegaduu geynaya ilaa jeegaduu ku geynaya sankuu ka gelinayaa ilaa jeegaduu ku geynaya waa ku jeexayaa macnaha markuu jihadan ka jeexo ilaa jeegada uu geeyo ayuu dhanka kale u wareegaya dhankii kale sida haddana ku samaynaya ishuu ka samaynaya afku ka sameeya ishana yani sidaasoo kale sankii sidaasoo kale waa jeexjeexaya dhankaan dhankaan si fiican u jeexjeexaya ilaa jeegadu geyna markuu dhankaan uu ka soo wareego dhanka kale u soo wareego intuu dhanka ku mashquulsan yahay dhankaan caadigu kusoo noqonaya sidiis horu kusoo noqonaya saasuu ku wadaya nabiga alayh salatu salaam waxaan ku idhi buu yidhi maa haadaa waxay yidhaahdeen inaliq inaliq soco iska soco nabiga alay slat slam wuxuu yidhi waa baxnay waxaan dul tagnay buu yidhi qolo god ku jira god tanuur oo kale yani tanuurka oo kale ah ku jira ayaan u tagnay qoladaas wuxuu yidhaahday hoos ayaa naar iyo dab uga imaanaya markaasay qaylinayaane kor usoo kacayaan haddana dabkaa dib uga noqonayo hoose haddana u degaya waa qolo cadaab ku jira waay markaasaan ku yidhi buu yidhi maxay yihiin qoladan waxaa la yidhi soco ilaa markii ilaa nebiga alay slat slaam jannadaa lageeye uu yidhi kadib labadii malag waxaan ku idhi buu yidhi labadani waa laba malage ii sheega caawo dhanaad i wareejinayseena waxaan soo arkay iiga warrama waxay ku yidhaahdeen ninkii ugu horreeyey ee madaxa laga jejabinayayd aragtay ee ninka dhagaxa la dul taagnaa waxay yidhaahdeen waa nin qur'aanka bartay fayaquduhu qur'aankii ayuu inta bartay ayuu qur'aankii iska tuuray oo ka tegey wuxuuna dayacaa uu ka tagaa salaadaha maktuubaadka ahe waajibkana nin daneeya maaha waa ka seexda wayanaamu can ilmaktuubaat saasa xadii ku jirtay waajibaad ka seexdaa salaadaha faradkana waa ka seexdaa qur'aankiiyo uu bartana kuma camal falo kaas abaalmarkiisa waxa waay marka in madaxiisa la burburiyo waana cadaabuqabriga ogow burburintaasi waa fii cadaabi alqabri waa weli aakhira lama gaari cadaabu laakhira waa u dhiman yahay madaxa saas looga jejebinayaa ilaa qiyaami saaca ninkaasaa dhagax la dultaagan mar walba madaxa ka jejebinaayo ninka labaad ee daanka laga jeexayo ilaa jeegada la jeexayo wuxuu yidhaahdo waa nin beenaalo ah labadii malagaa dhahaysa beentuu been ayuu sheegayaa markaasay beentiisu waxay gaaraysaa jihooyinka oo dhan waa kadaab beenaalo ah markaasay beentiisu waxay gaaraysaa fil aafaaq meel walbay gaaraysaa looga sheekaysanaya asigana abaalkiisu muxuu noqday carabkii ama afkii oo waxaa ku sheegay in la jeexjeexo oo ilaa jeegada la geeyo masaasna lagu wado ilaa qiyaam saaca qoladan tanuurka ku jirta ee marna kor usoo baxaysa marna hoos u degaysana wuxuu yidhaahday azunaatu wazawaani waa ragga iyo dumarka zinaysta wa waa dadka asxaabu zina ayaguna ciqaabkooda fi lqabri waxa waye meeshaas naarta ku jirto oo cadaabka hoos uga imaanaya inay lagu aruuriyo markaasay buuqayaan oo halkaas ay ka qaylinayaan o ay ka cadaabayaan waa fii cadaabi alqabri waxaa kaloo xadiidka ku jirtay waxyaalaha nebiga sii maray ka mida sala allahu calayhi wasalam nin webi ku jira oo dhex dabaalanaya webi mid kalena uu dhagax la taagan yahay webiga qarkiisa kan waa soo dabaalanaya webigu waaba dhiig ah kan waa soo dabaalanaya markuu ku yimaado ee webiga qarkii markuu soo gaaro ninkan dhagax badana afka u taala kan webiga qarkiisa taagan dhagax badana u taala hal dhagaxu afka u gelinaya markaasu wuxuu ku celinaya webigii meesha ugu shishaysay haddana waa soo dabaalanaya markuu haddana meeshu soo gaaro haddana dhagax kalo afka u gelinaya saasuu ku wadaaya ilaa qiyaami saaca oo mar walba wuxuu kula celinaya webiga meesha ugu shisheeysa ninkaas markuu nebiga calayhi salaatu salaam yidhi iiga warrama nimanka aan soo aragnay ninkaas waxay ku fasireen malaa'igtu ama ay ku sheegeen inuu yahay aakilu ribaa waa nin ribada cunay yidhaahda qofka ribada cuna ciqaabtiisu fi lqabri waa saas yowma alqiyaamana waa ay ka daran tahay macaasida marka waxay kuu sababaysaa cadaabu qabri qabla alaakhira intaanan aakhiro la gaarin oo naar iyo cadaabkeeda aan la gaarin waxaa lagugu dhadhansiinayaa dunuubta aad gashay fi lqabri qabriga dhexdiisa dunuubta dhibaatooyinka ay leedaha waxaa ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu sheegay dunuub fara badan oo qofkii sameeya oo malcuun yahay dembigu wuxuu kuu sababayaa marka lacnadda ilaahay subxaana wa tacaala iyo lacnadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu lacnadana hadda lacnadaa ku dhacda waa malcuun cidda nebigu lacnada sala allahu calayhi wasalam dunuubtu waxay ku hoosgelinaysaa taxta lacnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lacnadiisa nebigu wuxuu lacnaday kan ribada cuna aakila riba wuxuu lacnaday midka cunsiinaya kan cuna iyo midka cunsiinaya midka qora iyo labada markhaatiga u ah intaba malcuuniin waa haddii adiga aada ribo ku ganacsanaysid adigu malcuunaa tahay kan kuu qoraaya ee beecaas iyo waxyaalaha aada iibsato kuu qoraya waa malcuun labada markhaatiyada ee markhaati gashanaysana ayaga waa malcuuniin lacnadduna waa naxariista ilaahay oo lagaa dheereeyo oo lagaa fogeeyo naxariista ilahay hadii lagaa fogeeyo maxaa kuu yaal ilaahay subxaana wa tacala hadduu naxariistiisa kaa dheereeyo waa halaagsanta lacnaddu waa naxariista ilah lagaa dheereeyo w subxana wa tacala oo lagaa eriyo nebigu wuxuu kaloo lacnaday shaariba alkhamri qofka khamrada cabba wa xaamilahu iyo midka ximbaara kan khamrada cabba iyo midka u qaada ama baabuur ugu qaada ama tunka ugu qaada waa lacnadan yahay kan cabbaayana waa lacnadan yahay midka u qaadaayana waa lacnadan nebigu waa lacnaday sala allahu calayhi wasalam wuxuu lacnaday asaari tuugga nebigu sal la alay slam waa lacnaday wuxuu yidhi lacana allahu saariqa yasraqu albaydata fatuqtacu yaduhu allaha lacnada buu yidhi tuugga wuxuu xadayaa ukun markaasaa gacanta laga jaraya macnaa wax xaqiir ah oo liita ayuu inta xado kadib hadda gacantu hadday dhaqdhaqaaq badan barato joojin mayso si ukunu ka bilaabaya waa sii koraya marka ilaa uu gaaro xadkii gacanta looga jari lahaa oo xado yani rubcu diinaar iyo wax ka badan markaasna gacanta laga gooyo marka hore wuxuu ka bilaaba ukun iyo wax lamid uu ka bilaaba nebigu sala allahu alayh wasalam waa lacnaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo lacnaday qofkii bedela dhulka calaamadihiisa dhulalka calaamadahooda qofkii bedela nebigu sala allahu alayh wasalam waa lacnaday lacana allahu man dabaxa ligayr illaah wuxuu yidhahda walacana allahu man gayara manaara alardi allaha lacnado qofkii bedela calaamadaha dhulka calaamadaha dhulka dhulka waxyaalaha ugu fidnada badan leh dadka waddamada ka jira ka mid taha oo aad iyo aad dadku ay ugu fidnaysan yihiin oo waxaa arkaysaa laba reeroo deris ah waxaa le hal mitiro u soo galay hal mitiro ugu soo durgay qofkaa soo durgaaya ama isku dayaaya astaantii iyo calaamadihii dhulka ay lahaayeen inuu zuuliyo oo habeen madow inta kusoo dheelmada biraha iska soo durjinaya qofka calaamadda wixii calaamad u ah dhulkiisa qofkaasi waa lacnadan walacana allaahu man gayara manaara alardi waxaa kaloo lacnadan lacnadan almusawir qofka wax sawira xadiis nebi ku jir xadiiska nebiga ku jirta calayhi salaatu wasalaam walacana almusawira nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday qofkii wax sawira waa lacnaday isigana waa malcuun idan dunuubta iyo macaasida waxay kuu sababaysaa lacnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay ku hoosgeynaysaa dunuubtu waxay kaloo sababaysaa magacyo xunxun in lagu bixiyo magacyadii wan wanaagsanayna ay kaa zuulaan qofka mu'minka ah ee saalixa ah magacyo qurxoona sharcigu ku magacaabay waxaa la leeyaha almu'min albar waa qof mu'min ah waa qof baari ah asaalix waxaa la leeyaha albaar صifaadka noocaas oo kale ah ayaa ayaa qofka muminkaa lagu sifaynaya attaqiy alfaadaas magacyadaas qurxoon leeyahy ama qofka caasiga ee faajirka magacyadiisa fiiri waxaa la leeyaha alfaajir ninkaan waa faajir waxaa la leeyaha waa mujrim waxaa la leeyaha waa faasiq waxaa la leeyaha waa saariq magacyadaas ma qurxoon yihin waa magacyo aad iyo aad u liito waay waxaa sabab waa dembigaad gelaysa dembigaas wuxuu ku dhexalsiinayaa magacyo aad iyo aad u liita dunuubta ku dhexalsiinaysa khayrka iyo daacada alleh iyo wanaaggana waxay ku dhexal siinayaan magacyo aad iyo aad u qurxoon oo qofka mu'minka uu jeclaysanayo qof walboo naga mida in faasiq la yidhaahdo ma jeclo laakiin ogow dunuubta haddaad la timaado fisqigay ku geynaya haddii fisqi aad la timaadana faasiqaad noqonay qofka fisqiga la yimaado waa faasiq haddaad dembiilo tahay mujrim iyo faajir magacyada ahaad mudanaysaa magacyadaasaad qaadanaysaa magacyadaas maadaama ay yihiin marka magacyo liiliita qofka muminkaana aysan mudnayn inuu ku sifoobo waxaa waye in macaasida iyo dunuubta aan iskaga dheeraano xataa qofku markuu dhinto kadib magacyadaas raadi reebaya magacyo xunxunaa loo bixinaya xadiid ilbaraa waxaa ku jirtay qofka marka uu dhinto ay malaa'igta ka qaadaan ruuxda hadduu qof mu'min oo wanaagsan uu yahay malaa'igta waxay la imaanayaa kafan wanaagsan ay jannada ka keeneen oo udgoonoo carfaysa kafantaasaa lagu ridaya samo walba oo samaawaadka adduunyada ka mida markii la marinaayo waxay leeyihiin malaa'igta joogta man haada yaa waa qofkaan aawadaan markaasi waxay leeyihiin haada fulaan ibnu fulaan biaxsani asmaa'ihi waxay ku magacaabayaan magacyadiisa kuwa ugu wanaagsanaa ee adduunka lagu magacaabi jiray ayay ku magacaabayaan ama qofka hadduu qof faajira yahay waxay ku magacaabayaan biaqbaxi asmaa'ihi fi dunya magacyadiisa kuwa ugu xumaa ee ugu necbaa ee lagu magacaabi jiray markuu adduunyada joogay kuwa ugu liitaa lagu magacaabayaa oo malaa'igtu ay ku sheegayaan soo ma jeed markuu adduunka ku nool yahana magac qurxoon ma laha markuu dhintana magac qurxoon ma laha qofka faajirka ah qofka dembiilaha ah dunuubta waxay u sababayaan magacyadaas aad iyo aad u liita ee dulliga ah nebiga sala allahu calayhi wasalam in badan ayuu ummaddiisa uga digay waxyaalaha keenaya inay halaagsamaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay dunuubta ugu horayso miisaal cajiibuu nebigu ku u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi matalii wamasalukum kamatali rajulin awqada naaran fajacala aljanaadibu waalfaraashu yaqacna fiihi wuxuu yidhi masalkayga ama sifadayda iyo sifadiinnu waxaan la mid nahay nin dab shiday oo kale nin dab shiday markaasaa yacni balambaalista iyo bahallada yaryarka xasharaadka ee iftiinka raadsada ayaa ku dhacaaya wa huwa yadubuhunna canhaa asigana waa ka celcelinaya dabkuu ka horceli dabkuu ka hortaagan yahay ninkaan dabka shiday xasharaadkan inay dabka ku dhacaan ma rabe waa ka celcelinaya ayaguna waxay u socdaan iftiinkaasoo dabkiiyay galayaan dadku marka waxay la mid yihiin nebigu wuxuu leeyahy wuxuu ku sifaynayaa inaan annagu la mid nahay xasharaadka dabka raadsanaya nebiguna wuxuu ka dhigan yahay sala allahu calayh wasalam ninkaa dabka shida ee dabka ka hortaagan casharaadka markaasu wuxuu yidhi nebiga alayh salatu salaam wa ana aakidun bixujadikum wa antum tafallatuuna min yadii anigu waxaan idinku dheganahay halka hooskuntiga laga xirto dhexdaan idinku dheganahay adinkuna waxaad ka baxsanaysaan gacmaheyga fakadaa tihin xagee loo baxsanaa waa ilaa cadaab ilaahi subxaana wa tacaala nebiguna waa naga hortaagan yahay wuxuu leeyahay war cadaabka ilaahi ha aadin ariiqan waa ariiqu jahannama ee aan la raacin ariiqan toosan ee ariiqa xaqaa raaca saasuu nebigu leeyahay sala allahu calayh wasalama dhexduu nagu dhegan yahay wuxuuna naga haayaa min cadaab illaahi subxaana wa tacaala inaan galno nebiguna arrinkaas aad iyo aad ugu dadaalay markii ay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin nebi maxamedow qaraabadaada u dig kuwa kuu dhow u dig nebiga calayh salaatu wasalaam qurayshu jimci facama wakasa haydaasaa ku jirtay waana camnimay waana khasisay laflaf iyo jufajufo iyo waxa waaye qabiilqabiil say u kala sarreeyeen ayuu nebigu u kala tilmaamay qoraysh facama wakasa mar walbana wuxuu lahaa matalan wuxuu dhihi wuxuu lahaa yaa banii haashim anqiduu anfusakum min annaari laa ugni cankum min allahi shay-a banuu haashimu naftiina naar ka badbaadiya alle xaggiisa waxba idinkaagama tari karo waxaan idiin qaban kara aniga lama arko min cindi illahi caza wajalla naftiina naar ka badbaadiya nafta maxaa naar looga badbaadi karaa biaacati illaahi wa tarki dunuubi walmacaasi in ilaahay la adeeco dunuubta iyo macaasidana laga dheeraado wuxuu ku yidhi naftiina naarta ka badbaadiye ilaa hoos uu usoo degou yidhaahda yaa cabbaas yaa cama rasuulillaah laa ugnii canka min allaahi shay-an cabbaas oo adeerkii rasuulkow ilaahay xaggiisa aniga waxba kaagama tari karo yaa safiyatu camata rasuulillaah laa ugnii canki min allaahi shay-an ilaa uu yidhi yaa faatima waa gabadhiisa u dhalay nebiga sala allah alay slam faadimi wuxuu yidhahday saliinii min maali maa shi'ti laa ugnii canki min allahi shaya faadimi waxaad doonta i weydiiso alla xaggiisa anugu waxba kaagama tari karo wax aan ku tari karo min cindi illaahi caza wajalla haba yaraatee lama saasuu nebigu sala allahu alay wasalam u sheegayey oo ugu caddaynayey wax ay ku badbaadi karaan inaysan jirin ilaa biaacati illahi caza wajal rasuulkaan qaraabo laahay rasuulkaan ka agdhowaayay inaysan cuskamu rabaan nebiga calayh isalaatu wasalaam oo qof walba uu dadaalo intaana nafta laga salbin ka hor qofka waxa raacaaya markuu dhinto waa acmaashiisa waay haddii camal khayra aad shaqaysatayna camalkaaga khayrka ayaa ku raacaya haddii aad shar iyo xumaan ka tagatay bidunyaa xumaantaas iyo shartaasaa ku raacaya camalkaaga ugu kaa hari maaye saaxiibkaaga ku laazimaya waa camalkaaga waay nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi yatbacu almayita halaaun meydka waxaa raacaaya saddex ahluhu wa maaluhu wa camaluhu waxaa raacaya ehelkiisa iyo maalkiisa iyo waxaa raacaya camalkiisa saddexdaasaa qofka raacay markuu dhinto laba waa soo noqonayaan hal xabbaa kuugu haray yarjicu itnaani wayabqaa waaxidu labaa soo noqonaysa mid haray yarjicu ahluhu wamaaluhu wayabqaa camaluhu waxaa soo noqonaya ehelkiisa iyo maalkiisa waxaa haraya camalkiisa camalkaa keliyaa kugu haray xadiid ulbaraa deeta aan tilmaamnay waxaa ku jiray marka qofka qabriga la dhigo waana xadiidka ugu fiican ee sharaxa cadaabu qabri iyo qofku markuu adduunka ka baxaayo ilaa ilaama aan intuu qabriga ku jiro nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam marka qofka qabriga la dhigo ay labada malag u yimaadaan hadduu qof liita yahay uu su-aasha iyo jawaabta uu ku dhaco waxaa kadib u imaanaya qof ayaa u imaanaya qofkaasa suuraddiisu waa aqbaxu suura waa suurad midda ugu xun ayuu suuraddiisu tahay waxaana ka soo baxaya ur fara badan wax soo shi nin soo shiiraya wa wuxuu sitaa dharna sita kii ugu xumaa waxaa ka soo baxay ur midki ugu darnaa wejigiisa iyo suuraddiisuna waa weji xun markaas wuxuu leeyahay adiga wejigaaga weji khayr la imaanaya matihida maxaa tahay man anta fa wajhuka alwajhu aladii laa ya'ti bilkhayr wuxuu leeyahay adigu maxaa tahay wejigaaga waa weji midaan khayr la imaanayn khayr ma wada side suuraddaadaan ujeedaa horta adigu maxaa tahay markaasuu leeyahay ana camaluka sayi ana camaluka alkhabiis anigu waxaan ahay camalkaaga xun camalkaaga xunaan ahay meelaan kaaga haraayana lama arko camalka xun marka asagoo xumaan badan oo kuu imaanaya xataa fi lqabr ka zuuli maayo inuu kula socdo marka walaalayaa dunuubta adduunye iyo aakhiraba waxay dhexalsiinaysaa dhibaato waxyaalaha ay dhexalsiinaysa waxaa ka mid ah xifdigaaga inuu liito qalbigaaga qalbigu indhow leeyahy oo wax ku arko xaq iyo baatil oo ku kala garto qalbiga indhihiisa ayay ku tiraysaa macaasida macaasida waxay ku tiraysaa qalbiga indhihii oo lahaa sababtoo qalbiga qofka muminka ah qofka qalbigiisu wuxuu le indhuu leeyahay indhahaasna waxaa tiraaya waa macaasida iyo dunuubta imaamu shaafici raximahullah markii uu tilmiid iyo arday uu u noqday imaamu maalik imaamu maalikna uu arkay dakaaga iyo maskaxda ilaahay uu siiyey imaamu shaafici ayuu ku yidhi alla subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyey buu yidhi shaaficiyo nuur laakiin nuurkaas ha ku daminin bidunuub macaasida ilaahay haku ha ku daminin buu nuurkaas kaa baxay nuuraa kaa baxaya nuurkaaga ha ku baabi'inin macaasida alla subxaana wa tacaala shaafici laftirkiisana waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin min suu'i xifdi faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa qaala ina alcilma nuurun wa nuur ullaahi laa yubda licaasi imaamu shaafici wuxuu yidhi xifdigayga liidnaantiisa iyo xifdi xumo ayaan waxaan uga sheegtay buu yidhi wakiic wakiic bnu jaraax oo shiikiisii ahaa markaasuu wuxuu ugu hanuuniyey buu yidhi inaad macaasida ka tago wuxuu ugu yidhi dunuubta ka tago waxa dacfiga ee kuu keenay oo xifdigaagu u liitay waa dembi aad samaynaysaa iskaga taga dembiga wuxuuna igu yidhi ina alcilma nuurun cilmigu waa nuur wa nuur ullaahi laa yuhdaa licaasi nuurka ilaahayna qof caasiya lama siiyo cilmigu waa nuur subaa alla subxaana wa tacaala nuurkiisa ilaahay nuurkiisana qof caasiya alla ma siiyo subxaana wa tacaala saa darteed wuxuu yidhi dunuubta iskaga tag dunuubta waxyaalahay sababaysa waxaa ka mida faqri dembigu ogow wuxuu ka mid yahay min asbaab alfaqri iyo dunuubta ka mid taha waxaa laga yaabaa markaan nuqdadan sheegayno dadka qaar inay yidhaahdaan gaaladuba waa aqniye sidee dembigu uga mid yahay min min asbaab alfaqri sootan yurub iyo loo tahriibo ma aha maraykanka oo dhaqaale loo raadiyo xaqiiqatan fuqara waa inay fuqara yihiinna waxaa daliil kugu ah yacni haninimada iyo faqrinimada inaad ka fiirisid ma aha hanti fara badanoo meel taalla faqriga iyo qalbiga faqriga iyo iyo ghaninimadu waa wax u laabanaya xagga qalbiga wa qofka hadduu qalbiga faqiir ka yahay wax dharji kara lama qofka hadduu qalbiga hani ka yahana waxa weeye ilaahay yani wax yara ku filan wax yara ku filan waxaa ognaa dadka mu'miniinta ah ee muslimiinta ah kan faqiirka ah wuxuu ku qanacsan yahay wax ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala waa guursanayaa caruuruu leeyahay mana ka fakiraa dhibaato gaarana kama hayso risqiga cun wuxuu og yahay inuu risqiga alla kafaalo qaado subxaana wa tacaala ilaahayna uusan dayacaynin maadaama uu yahay mu'min laakiin gaalada fiiri waxay ku leeyihiin dhalmada badan hala yareeyo haddii kale faqriyaa nagu soo wajaha taxdiidu nasli wax la yidhaha laba cunug ka badan ha yeelan maxaa yeelay waxaa siisa ma hayso shirkaduu leeyahay waxaa laga yaabaa shirkado waaweyn inuu madax ka yahay haddana maca daalika laba ciyaala quudkoodaa murugo ku haysa waxay cun lahaayana murugo ku haysa taasu maqaninima mase waa faqri xaqiiqatan waa faqri waxaa arkaysaa in la leeyahay wuxuu rabaa ninkan gaalka inuu dhinto inuu isdiluu rabaa wuxuu rabaa dilki in loo sharciyeeyo waddamo waxaa jira dilku sharci ka yahay oo qofka inta xafiistaga uu leeyahay adduunkii waa dhibtooday waxaa la rabaa waxaan rabaa in la ii raaxeeyo in la isdilo macnaha diiqaasi ciriirigaas xaggo uga yimid waa iimaan la-aantooda marka ha u moodina gaalada inay aqniyo yihiin xaqiiqatan fuqarada nebigu sal اlahu alay slam wuxuu yidhi laysa alghinaa bikasrati اlcarab haninimadu ma aha hanti fara badan walaakina alghinaa hina nafsi laakiin haninimada waa midda nafta waa midda nafta ilahay qofka uu siiya subxaana wa tacaala qofka hadduu nafta hani ka yahay asaa ka hanisan cid walboo hanti haysa haddii ilahay hina nafsi uu siiyo marka dunuubtu waxay ka mid tahay min asbaabi اlfaqri nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alcabda layuxram الriزq bidembi yusiibuhu addoonka waxaa laga xarimayaa risqi dembi uu galay dartiis ayaa risqiga looga xarimaya xadiidka deeta aan soo sheegnana waxaa ku jirtay markii zakada la diido ilaahay wuxuu diidayaa dhibicda roobka ee samada ka imaanaysa waa risqi ilahay kaa alla subxaana watacaala uu kuu diido kaa xarimo sooma waa risqi ilaahay subxana watacaala uu dadka ka xarimayo haddii xoolaha aan noogu naxariisanin dartoodna ilaahay subxaana watacaala roobba nama siiyeen maadaama dunuub oola imaanay dunuubtu marka markaa adduunka la joogana dhibaato badanay sababaysaa yowma alqiyaamana waxay sabab u tahay cadaab ullaahi caza wajalla marka qofka mu'minkaa waxaa loo baahan yahay intuusan ficilka samaynin ka hor inaad ka fiirsatid haddii dembi kaa dhaco insaanku waa dembaabaya laa shaka dunuubtooduna waa badan tahay wayna dhacaysaa laa shaka inaad dembaabayn laakiin maxaa la rabaa in loo degdego ila اlistikfaari watawba in ilaahay subxaana watacala loo toobad keeno in dembiga laga dhex baxo in ilaahay subxaana watacaala la baryo sababtoo ay toobadu shuruuday leedahay shuruudu tooba ayada la xulimayo qofka inuu toobada la yimi oo ilaahay subxaana watacala u dembi dhaaf uujisto inakum tukhطi'uuna biاleyli wالnahaari waana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruuni alla saasuu leeyahy habeen iyo maalinba waa dembaabaysaa anigana dunuubtaan dhaaf aniga dembi dhaaf u weydiiye ilaahay subxaana watacaala waa gafuurun raxiim haddaad dembaawo ilaahay u toobad keento ilaahay subxaana watacaala waa kaa toobad aqbalaya wuxuu yihi insha allahu tacala marka kelimadda muxaadarada intaasay noogu joogaysaa saa'ilku wuxuu leeyahay maa xaalu rajulin yazni yani qof zinaysanaya xaalkiisa uma yaquulu liladii tajanaba الzina ana afضal minka liannii akhta'tu uma atuubu ilى اllah kaas waa maqruur culimada waxay u yaqaanaan qofkaas waa qof la kadiyey waa gelayaa waa toobad keenayaa adoo adoo ku jira haddaad ku dhimato ka warran yaa kuu ballan qaaday inaad ka toobad keeni ka doonto yaa kuu ballan qaaday in wakti laguu siinaayo inaad ka toobad keenayso midda kale dembiga mar haddaad gasho ballanqaad miyaa alla xaggii ka haysataa inuu ilaahay tooba ku waafajin doono ilaan toobadu waa tawfiiq min allah caza wajal ay la tirkada inaad la timaado waa tawfiiq wa qofka dembiga ku jira ilaahay waxaa ku waajiba inuu dembiga ka toobad keeno laakiin waa galaa waa ka tooba keeni doonaa hadalkaas hadal saxma waa istidraaj min ashayaan shaydaanku markuu dadka dunuubta gelinayo asbaabuu ku geliy ama duruquu ku geliya jirta waxaa ka mid a hadhowti hadhowti aad ka toobad keenaysaa khayrkan hadhowti aad samayn doontaa dembigaan hadda aa gashay berri aad ka toobad keeni doontaa waa yeeli doontaa uu kugu wadaayaa ilaa ajash kuu timaado haddaadan iska qabanin oo aadan ka hortegin lidaalika culum waxay yidhaahdeen qofka mu'minka waa inuu ka digtoonaado min taswiifi shayaan sababada shaydaanka shaydaanku wax badan wuxuu dadka ku wadaa sababka waa samayn doonaa waa yeeli doonaa waa ka toobad keeni doonaa waa ka noqon doonaa yaa kuu sheegay adi marka inaad toobad keeni doonto inaad ka noqon doonto ka war haddaa dembigaa ku dhimatay waxaa dhici karta adoo xumaanta ku jira inaad ku dhimanto waana khaatimatu suu adoo dembiga ku jira inaad ku dhimanto arrintaa marka khatarteeda leedahay hadalkaana waxaa ka muuqata qofka inuu dembiga sahlanaayo inuu zinada sahlanaayo zinaduna imaamu axmed wuxuu yidhahda raximah llah wax ka weyn ma laha bacda alqatl marka dilka laga tago qof muminoo la dilo marka laga tago dembiga ugu weyn waxa waaye buu yidhahda azina alla subxaana watacaala wuxuu yihi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishata zinada ha u dhowaanina ha u dhowaanina maxaa laga wadaa laguma dhihin ogow ha zinaysanina waa ka xeel dheerta ha u dhowaanina macnaheedu waxa waaye asbaabta zinada keenayso dhan ka dheero waxaa ka mid ah inaad qof kaa ajnabiya fiiriso qof dumaroo kaa ajnabiya inaad fiiriso waxaa ka mid ah inaad waxa waaye kaftan iyo sheeko aada la gasho oo aad yani kaftanno iyo hadallada inta badan dadka qaar ay ku sheekeeyaan waxaa ka mid a alkhalwa inaad la gaar noqoto qof dumar oo kaa ajnebi oo meel gaara aada la gasho waxaa ka mid a isdhexgalka ragga iyo dumarka iyo ikhtilaafka waxaasoo dhan waxay soo gelayaan taxta qowli illaahi caza wajalla walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanin zina ha u dhowaanin wax alla waxay kuu dhoweynaayana ha u dhowaanin wax alla waxay keenayan in qofka zinaysto waa inuu ka dheeraa horaana waxaa loo yihi zinada waxay ku timaadaa tajri tadriij tadriij yani tartiib tartiib ninaa wuxuu yidhi hadda kahor waxay ka bilaabays ka bilaabmaysaa buu yidhaahda nadra macnaha fiirin marka hore waa fiirinaa gabadha kadib wuxuu ku xijinayaa faibtisaamatun waa dhoola caddaynaya fasalaamun waa la sheekaysa la salaamaya xaalka ka warran فكلام ووضهضل وضشيكيت هذه لا شيكيت معها كحيو فموعد بلن إيا فلقاء كلا ساسو تخصيصنتو إلا معنى وافيرنيا وأدول عدينيا ولا شيكيسنيا ولا بلمايا ولا كلميا كدبنا إله أبوح ما شاك دعايا وفاحشة الزنا marka alla markuu leeyahay la taqrabu zina macnaheedu waxa way zina iyo wixii ku dhaweynaya ka dheerow wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in